سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي الحمد لله الذي يعز من يشاء من عباده بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته يتقلب الخلق بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته لا يظلم ربنا احدا مثقال ذره من حسنته او سيئته والغني بذاته عن بريته احمد ربي واشكره على كمال نعمته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الهيته وربوبيته واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه على خليقته اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف nuutiihi ajran cadiima waxaan allah ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee shirku noogu gebagaboobay khayrka iyo wanaagga meesha ka dhacay iyo go-aamada wax ku-oolka ah ummadda iyo bulshadana waxtar kuwa ay meesha ka soo baxay shirka halkan ka socdo oo hadda noo gebagabada ah ma jirin cid talo iyo idinka idinka baxsan ku leh ama dhaqaale ka baxsan dadka muslimiinta ah ku leh waa shir dadka joogo ay ku sifaysan yihiin magaca inay yihiin dad muslimiina oo mujaahidiina waxaanan jirin erga caalami ah oo caalam ka socoto waxaanan jirin korjoogto ka socoto waddamada dariska nala ee nasaarada ah oo shir kasta oo dadku degan mandiqadan soomaaliya aan marna ka marnaan jirin allah ayaan markaasta u mahad celinaynaa isaga ayaana mahadoo idil u sugnaatay waxaan weydiisanaynaa allaha tabaaraka wa tacaala waxaa halkan ka soo baxay in diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna oo allah ku anfaco maadda allah kadib waxaan idiin leeyahay dhammaan qaybaha kala beddelan sida culimmada odayaasha dhaqanka hoggaanka xarakada iyo dhammaan kaabayaasha uu shirka ku taagnaa sida bahda warbaahinta islaamiga ah dhallinyarta ku aadan shaqooyinka kale ee shirka muhimku ah dhammaan dadka shir ka soo qayb galay qaybaha kala beddelan waxaan leeyahay allaha tabaaraka wa tacaala dhammaantaan allah idin xifdiyo waxaan aada ugu faraxsanahay shirka halkan ku soo idlaaday oo looga tashanayay masiirka diinta islaamka dalka aynu ku dhaqannahay oo duulaan lagu yahay waxaan soo dhoweynaynaa fatwada culimmada ee qiimaha iyo qaayaha badan ee laga soo saaray shirkan isagaa inoo soo dhammaaday ayaan soo dhoweynaynaa waxaa kaloo soo dhoweynaynaa warmurtiyeed ka soo baxay shirka bariga afrika dafcadiisii labaad oo allah tabaaraka wa tacala uu noo hirgeliyey waxaan dusha u radanaynaa fulinta go-aamada ka soo baxay shirka waxaa annaga nagaga aadan taasoo aan u istaagayno in habeeniyo maalinba aan ka fikirna sidaan u fulin lahayn ayadoo u baahan xoog iyo xeelad wixii loo baahdo intaas kadib walaalayaal waxaana hor yaallaa maanta acmaal waaweyn oo ay ugu horrayso ka hortagga cadowga horarka ku ah ummaddan muslimka ah ee dagaalka iyo jiilaalka muddo badan la soo noolaa oo diiftoodan ay ka muuqato waxaa hadda taagan oo dalka ku jira dagaal ballaaran oo u dhexeeyo xisbiga allah iyo xisbiga shaydaanka wuxuu u dhexeeyaa gaalada iyo muslimiinta waa dagaal ay gaalada ku doonayso in ummadda muslimka ah dusha uga keento cadowgooda soo jireenka ah nasaarada xabashida waa dagaal la doonayo in lagu masaxo nuurka allaha tabaaraka wa tacaala ka iftiimayo geyga hadda aan ku noolnahay qaala allahu casa wajal يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ودقال دنها لقليه أي واحد بدن حكسينهم وانه الرئيس سيدة دينة لولا دقالمي لها كون حكتو سيدة لو بوبي لها خيراتك كلا بدلا dalkan uu uu iska leeyahay ee gaarku u leeyahay loona gumaysan lahaa dadka iyaga sharafta leh ee muslimka ah cirdigooda iyo dadnimadoodana lagu dheeli lahaa waxaana ka socdaa waddamada dariskeennala ah iyo soomaaliu haddaan ku noolnahay intaba waxaa ka socdaa boqolaal heshiis oo ay gelayaan dowladaha cadowga ku ah ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed oo aysan qayb ka ahayn dadka dalka iyagoo iska leh balse danaha guracan ee laga leeyahay duulaamadan waxaa laga saxiixanayo ayaa wuxuu yahay madaxweynaha kooxda riddada oo ah damiir laawe aan dadka iyo dalka iyo diinta islaamka midna u naxaynin waxaa dagaalka geyiga ka taagan qayb ka ah dowlado fara badan oo isugu jiro safka hore iyo safka dambe iyo mubtidiin kabaqaad u ah isbahaysiga soo duulayaasha waxaana calanka u sidaa oo hormuud u ah dowladaha maraykanka turkiga imaaraadka kenya iyo nasaarada xabashida dowladahaasi dad isku qaarad ku yaalla maaha danaha kulmiyey dowladahaas maxay noqon karaan waxa ugu horreeya kulmiye waxa weeye alkufru milla waaxida inay gaalnimada wadaagaan oo gaalnimada ka dhexayso waxaa kulmiyey colaadda iyo cadowtownimada soo jireenka ah ee ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada waxaa kulmiyey dalkan hadda aan ku noolnahay in la qabsado ummaddiisana la gumeeyo dadkiisana diinta laga tirtiro hantidiisa iyo khayraadkiisana la boobo akhlaaqda wanaagsan ee laga dhaxlay diinteena islaamkana laga dhalan bedelo si jiilka soo koraya uu noqdo jiil aan dadnimo iyo damiir islaam midna lahayn una hoggaansamo siday iyagu rabitaankooda u yahay haddaba dagaalka ay ka wadaan dalka soomaaliya waxay u isticmaaleen asaaliib kala duwan hadday noqoto xagga dagaalka dhaqaalaha hadday noqoto dagaalka fikriga iyo hadday noqoto dagaalka askariga oo qalab ahaan ay u adeegsadeen wax kaste oo gacantooda ku jira dagaalkaasi oo halkaan markaan joognana dee ilaahay subxaana wa tacaala idinka ajirsiiyey ee dadku ay si fiican u shaarigeen waxaan isleenahay dagaalka ugu muhiimsan hadda oo dadku inay ku baraarugaan soo jeedkoodana uu ku bata ay tahay waxa weeye waa dagaalka qasulu fikriga oo waxa weeye laleeyahay muxaarabatu ddiin biddiin iyo dagaalka dhaqaalaha oo la doonaya dadkani iyaga ah ee muslimiinta ah intii yareeda gacantooda ku jirtay in laga farmaroojiyo oo farahooda laga saaro imaa dagaalka caskariga ah ee aan ku jirnay shacabkeenna u baxsan yahay sharaaixdeenna kala bedelana bulshadu way u baxsan tahay waxaa muhim marka inaan ku baraarugno labada qadiyadood oo aad mooda dagaalka hadda qaybaha ugu miisaanka badan qayb inuu ka yahay dagaalkaas caskariga ah waxay adeegsadeen noocyada diyaaradaha kala bedelan kuwaasoo aan kala soocaynin dadka maxasta ah iyo mujaahidiinta furta hore ku jiro waxay dadka muslimka u noqdeen ee dalka hadda aan ku sugannahay u noqday meel hubka lagu tijaabsado tusaale waxaan usoo waxaan usoo qaadan karnaa waxaa jira in dowladda kenya soo iibsatay diyaaradaha lagu magacaabo daroniska waxayna ku tijaabisay dadka deggan gobolka godo ee muslimiinta ah waxay ku tijaabisay dadka deggan gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ee muslimiinta ah waxaa kaloo la mid ahaa dowladda etoobiya nasaarada xabashada oo ayadana dee moogtahay diyaaradihii ayadana ay soo iibsatay ee daroniska a ku tijaabisay bokool waxaa la mid a diyaaradaha turkiga uu isticmaalayo oo hadda soomaali u isticmaalayo inay yihiin diyaarado iyaga laftooda tajribada iyo tijaabada ku jira isticmaalka diyaaradaha waxaa safka hore kaga jira maraykanka turkiga kenya xabashida waxaana dareemaynaa dad badan oo muslimiin ah oo danahooda dhaqanayo in lagu laayay ay ugu dambeysay dadkii ehelka ahaa ay diyaaradaha ku duqeeyeen gobolka la yidhaahda hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi dad ehel ah oo qaraabo ah oo wada dhashay ayay ahaayeen oo aanan kala harin cid isweydiisay iyo cid iswaraysatay midna ma jirto waxaa laga soo tagay markii laga soo tagay qalabkaasi la isticmaalay ciidan kala bedelan oo loo isticmaalay dagaalka hadda lagu jiray ciidamadaas kala bedelan oo magacyo iyo mushaar iyo maamul iyo tababar ku kala bedelan laakiin waxa mid ay tahay la dagaalanka dadka muslimiinta ah waxay soo xashidiyeen noocyadu uu ka kala kooban yahay ciidanka riddada xitaa waxaynu ognahay dagaalkaasi ilaalada madaxtooyada oo koofi casta loo yaqaano kama aysan soo tegin oo dagaalka safka hore ayay keeneen shabeellaha dhexe laakiin dagaalka wejigiisii hore waxaa ugu muhiimsanaa oo fayska koowaad wajhadda hore ee dagaalka la siiyey maleeshiyaadka macawisleyda lagu magacaabo mashruucan oo macawisleydana la caddeeyey inuusan ahayn mashruuc igu ku ah la dagaalanka muslimiinta waxaa hore loogu loogu soo tijaabiyey waddamada ciraaq syriya yemen maali waxaa macawisley horey u isticmaalay maraykanka ruushka iiraan xabashida iyo waddamo kale intaba waxayna ka bilaabatay macawisleydu markii hore wuxuu ahaa qorshe hay-adaha gaalada diraasaad ka sameeyeen sida walaalaha noo sheegeen markii horeba kadibna loo soo gudbiyey qaybta fulinta sidaas ayayna macmuul ku noqotay markii loo yimaado miidaanka dagaalka laakiin waxaa iska soo booday macawisleydu ma aynan ahayn ma ahan qabaa'il iska kacay ma ahan isfahm darro ka timid mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah waa inaan fahno abcaadda uu dagaalka leeyahay aan ku jirno dadka yagana waxaa looga faa'iidaystaa moogaanshahooda dhagaraha cadowga ay moog yihiin waxaa ka mid a ciidamada la isticmaalay ciidanka ay danab u bixiyeen ee shirkadda bangarafta tababartay waa ciidan uu iska leeyahay maraykanka in muddo ana uu juhdi ku bixinayay waa ciidan midabka soomaali ka ah laakiin dhaqanka gaalada maraykanka kala siman mushaarka ugu muhiimsan iyaga ayaa bixiyaa tababarka iyaga ayaa bixiyaa qalabaynta maraykanka ayaa iska leh dagaalgelinta iyaga ayaa iska leh maamulka iyo maaraynta maraykanka ayaa iska leh waxyaalaha ay ku soofaysan yihin waxaa ka mid ah diyaarada la-aantood ma dagaalami karaan waxaana ilaahay mahaddiisa ciidamada baangaraafta inay mujaahidiintu xog dhammaystiran oo wax qabya aysan ku jirin ay mujaahidiintu ka hayeen intuusan dagaalka bilaaban ka hor allah tabaaraka wa tacaala ayaa fashilaya uma mujaahidiinta ku aadanaa fashilisay ciidankan hadda oo lagu guurayo oo baangarafta ma ahan oo soomaalida ee ma ahane qiyaadadoodii maraykanka ahaa inay goobaha qaar ka mida ku baktiyeen oo ku dhinteen allahu akbar waxaa ka mid a ciidamada loo isticmaalaya dagaalada ciidanka lagu magacaabo gorgor ciidankaasi waa ciidan turki ah inta aan kor ku soo xusnay ayay kala wadaagaan oo iyagana waa tiibo turki ah waa nooc turki ah waxaana tabax soo gashaday turkiga waxaa kaga baxay dhaqaale iyo hanti fara badan laakiin wax badan kama dheefin oo maanta bannaanka ayay ka taagan yihiin waxaa ilaahay mahaddiisa ciidankaasi maanta wax badan oo ka dhaqan inayna jirin macnaha allahu akbar intaas oo kale jaad ah oo ciidan haddaan ka soo wararnay waxay wadaagaan waa kufriga iyo nusraynta gaalada waxay wadaagaan gaaljacaylka waxay wadaagaan gumaysitoonka haddaba waxaa allah mahaddi ah in ay mujaahidiintu ka galeen qadiyaddaa markay bilaabatay kulamo fara badan iyo aaraa iyo ra'y iyo shuuro badan oo dadka muslimiinta ay galeen si maadaama qadiyaddan qadiyad dagaalkeedu noocis uu yahay bal qaabka loo wajahayo in dadku iska tala wadaagaan kadibna wadatashi kadib allah tabaaraka wa tacaala ayay talada u dhiibteen halka iyagu shaydaanka talada u dhiibteen marka waxaa lagu kala bedelnaa labada marjicoo loo kala laabanayo dadka muslimiinta waxay u noqonayeen marjaca allah tabaaraka wa tacaala oo koonkan iyo adduunkan duniyadiisa wuxuu ku nool isagu iska leeyahay iyaguna dad makhluuq ah oo iyagoo kala oo ay gaalnimo iyo kufri usii dheer tahay ayay iyaguna dib ula laabanayeen muslimiintana allah tabaaraka watacaala khaaliqu samaawaati waalardi ayay dib ugu noqonayeen sidaas ayaana allah tabaaraka watacaala guusha uu ku siiyey mujaahidiinta sida halkan warbixintan idigu siiyey waxaa jiray gaadiid badan oo iskugu jiro wax la gubay iyo kuwa gacanta mujaahidiinta ku jira ilaa hadda bal waxaa la odhan karaa dagaalka gaadiidkaasi ilaahay dadka muslimiinta alle uu ka siiyey waxay qayb ka yihiin maanta oo ay ka qayb qaataan dagaalka iyaga maanta lagula jiro allahu akbar waxaa jiray qalab dagaal oo badan oo ka soo galay dadka mujaahidiinta ah ciidankaasi riddada ee ilaahay subxaana wa tacaala uu qanaa'in fara badan alle uu ka siiyey waxaana ugu dambeeyey gaadiid nimankaa laga helo gaadiidkii lagu qabsaday halka lagu magacaabo saban sabley soomaali iyo baktiga u dambeeyey ee soddonka gaaraya saraakiisha ku jirtay halkaa intaan fadhinay ee halkaa aan ku jirnay ayaa khabarkaana soo gaaray soomaali nimankii ahaa baagaraafta gaadiidkii ugu dambeeyey waxaa laga qabsaday shirka hadda intaan ku jirnay gaadiidka intaa la eg oo gacanta mujaahidiinta soo galay waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midooda maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan uu inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo qabaallo laga helayo macnaha iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyago ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagarafta iyo ciidanka gorgor iyaguna danta ay kalahan waxay ahayd oo ay doonayeen markii nimankaas soo qalabeynaya in danahooda gaarka ku gaaraan waxaa kaloo ilaahay noogu nimceeyey oo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yar yar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sidaa ninka arkayseen oo la ohan jiray xasan duurre oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka watacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayaa ilaahay wuxuu yeelay gobollada shabeellaha dhexe iyo waxa weye gobolka galgaduud macnaha bilowgiisa meesha laga geliyo shabel dhexe laga geliyo ayuu ilaahay subxaana wa tacala waxa bacaadkaas iyo dhagaxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray allahu akbar waxayna ciidanka u qaybsameyn dagaalka kasoo qayb galay ee noocyada kala badan hadda aan soo sheegnay kuwa baktiyey iyo kuwa dhaawaca iyo kuwa cararoo goostay iyo kuwa waali lagu sheegay intaba waxaa fadligaa iska leh allah kadibna ciidanka mujaahidiinta ah oo u dhabar adeegay duulaanka guracan ee lagu soo qaaday walaayaadka allaha ka thawaabiyo dadaalkooda iyo juhdigooda faqriga hadda ay ku aadan yihiin maadaama dagaalku weli uu taagan yahay allah tabaaraka wa tacala ah noo sugo waxaa dowrkooda uu aada u sarreeyey sidaan isku wada waafaqsannahay walaalaha iclaamka oo muslimiinta la wadaagayay wax kasta oo ka soo kordho goobta dagaalka ee mubaasharka ah waxaa runtii mudan in aan u ducayno walaalaha istishaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shareecada islaamka dhammaan allaha ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana allaha ugu deeqo kuwa dhaawaca ah allaha noo caafiyo kuwa asrada oo gacanta cadowga ku jirna allaha noo soo daayo waxaan nahay dad u taagan waxaa dunida ugu qaalisan haddana qaalinimadeedu aan wax ka aragnay oon ku dhaqannay oon tajribaynay oon la noolaannay taas oo ah ku dhaqanka shareecada allah tabaaraka wa tacaala sidaa darteed waxaa marna laga zuulaynin in aan jihaad ku jirno jihaad dafcin ah ha ahaado ama jihaad dalaba ha ahaado mar haddii aynu dagaalkaa ku jirno ama inaan jihaad dalaba ku jirno annaga cadowga dalabno oon raadinno ama cadowga annaga nula soo hujuumo ona soo weeraro hor nagu noqdo annaga aan iska dafcinno labadaa midaan udhexaynaa soo ma fadhi fadhi kale nooma yaallo maantana qofka muslimka ah nimcada islaamnimada kadib waajib uu guto oo ka weyn salaadda iyo jihaadka ma jiro inta badan salaadda iyo jihaadka waa laba shay oo iskaabaya rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu ummaddu ku boorin jiray salaadda iyo jihaadka qof xanuunsan hadduu booqdana wuu ugu ducayn jiray labadaba qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya ina ahama amri ddiini alsalaatu waljihaad ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد وكان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكو لك عدوا حديث صحيحة أه أي ذلك كيسان رسولك عليه الصلاة والسلام قفك حنون سمرك بوغضاء وحيالها يقول عين جري إني تهي لولا شيء إني كمده هذا هو وحن ما أنت أو ذا أقنه كان تشني waxaana iska weydiinay in cadowga uu mar kasta xeelad hor leh uu keenayo habeeniyo maalin waxa uu ku soo maqan yahay dabinno loo dhigo mujaahidiinta allah ayaa naga kaafin doonaa insha allah xasbuna allaahu wa nicma alwakiil sida allah tabaaraka wa tacaala uu noo caddeeyey wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallahu khayru lmaakiriin shirar badan oo cadowga u socday ayaa waxaa ka soo baxay in dalka lagu taakuleeyo laguna tabantaabiyo siday xabashida nasaarada u saldhigan lahayd lana wareegto kaabayaashiisa dhaqaale sida dekedaha zaylac berbera garacad kismaayo iyo kuwo kaloo la mid ah waddankana ku faafiso waxay xumbaarsan tahay oo ah kirishtaan waana riyooyin in badan xabashida nasaarada ku taamaysay loona soo hugiyey xamlada ayadaa shaatiga dowladda riddada ayadoo ummadda lagu mararhabaabinayo dowladda ayaa keensanaysa kamana bedelna waqtigii ama marxaladdii cabdullaahi yuusuf cabdullaahi yuusuf wuxuu matalayay inuu dowlad yahay soomaaliya in waddanka soomaaliyeed oo riddo ah sidaasuuna etoobiya ku keenay markii dambena isagaa eeday cabdullaahi yuusuf oynu ognahay khaa'inka ugu weyn uu yahay dadka khawanada ah ee waddanka khiyaanay iyo diinta islaamka wuxuu qoray buug buuggaas wuxuu u baxshay halgan iyo hagardaamo halgan iyo hagardaamo buuggaasi wuxuu uu daaha kaga qaadayaa damaca etoobiya ay ka leedahay soomaaliya wuxuu daaha kaga qaadayaa markuu annaga dadka muslimiinta uu dhibayey oo dadka magaalada muqdisho bakaaraha lagu laynayey oo hobiyaha foorioo lagu garaacayay dhibka isaga uu etoobiya ku qabay uu ka warramayaa waxaanaad la yaabaysaa yacni ninkaasi xabadda ku socotayo dadka mujaahidiinta waxaa kaga darnaa mashaakilka uu la noolaa etoobiya ay ku hayeen dushay ka saarnaayeen waa urarnaa isagaa ka warramaya nin kasta oo hadda joogo oo gaalada daba ordayo markuu xilka waayo ama xilka uu ka maarata wareego ayuu wuxuu ka warramayaa dhibka isaga u haystay laakiin wakti oo qofku dee moogtahay ummaddiina uu ku ciyaaray oo dalkii uu ku dheelay oo isagu isku ciyaaray qoomamo iyo xasro iyo nadaamo waxba tari mayso marka buuggaas waxaa ku sugan cibro gaalnimada ninka haysatay iyo haddana etoobiya say u dullaysatay ninka cabdullaahi yuusuf marka waatuu waddanka soo geliyay etoobiya isagoo isticmaalayo waxaa la yidhaahdo magaca dowladnimo ilaa hadda ayaa waxaad waddanka joogaa kuwa magaca atamis la baxay iyo kuwo aan aan ka tirsanayn magaca hadda atamis la yidhaahdo maxaa keenay marka hadda xabashida ayaa waddanka soo gelaysaa damaca laga leeyahay ayaa ka guda ballaaran kan ay marka hore ku joogtay waxaana duulaanka ku weliyaa waddamo kale oo ay ka mid yihiin waddanka kenya iyo jabuuti oo iyadu ah ama waxay awoodi karta ay tahay ama ay ku deeqi karto inay tahay qaacido caskari ah oo adduunku uu degan yahay laakiin waddan dowladda aanan ahayn waxaa ku weliyaa dowlado u qaabilsan dhaqaalaha lojistikada awaamirta kama dambayntana iyaga iska leh sida maraykanka imaaraadka iyo ingiriiska oo dee hadda intaan halkan joognay aan maqlaynay in shiru ka dhacay magaalada nairobi kuna kulmeen etoobiya iyo kenya iyo maamulka riddada ee soomaalida ah oo wasiirka amniga ingiriiska uu nairobi yimid intaan shirka hadda ku jirnay lacagna ugu deeqay xaaladda amniga ay ka wada hadleen iyo la dagaalanka argixisada macnaha waxay ugu magac yeereen ingiriiskana de waxaanu ognahay inuusan marna ka marnayn dabandaabada iyo waxa weeye dhagaraha uu u dhigay dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaanba marka muslimka la dhibayo qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan gaaladu waxaa dhibka uu ku socda marka tahay muslim oo muslim la dhibaataynayo qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan mana ixtiraamaan tusaalena waxaa kugu filan dagaalka ka dhaca etoobiya oo iyaga isku gumaadayeen ee nimanka tigriga lagu galay qayla dhaanta ka yeeraysay gaalada adduunka ku nool waynu wada joogna dadkii la laayinaya oo soomaaliya lagu laayay oo qaar taangeel la mariyey oo qaar dabaabada la jiirsiiyey cid iska waraysaysa miyaa jirta wax qaranno uu doodaya miyaa jiraa midna ma laha dadku muslimiinta ah waxay noqdeen dad looma ooyaana marka gaalada loo fiirsho si ay oola dhaqmayaan marka wax mandate ah oo ciidamada hadda la soo gelinaya waddanka ay leeyihiin ma jirto jaraa'im kasta oo ay ummadeenna kula kacaan wax qaanuun ah oo la marsiinaya ma jirto waxaa intaas sii dheer in qawaaniinta kufriga ee qaramada midoobay waxay ugu yeeraan aysan ogolayn in dal ay nabad ka dhaliyaan ciidamo safka hore ah ama iyaga darasii olog la-ah sidaasaa ugu qoran micnaha qaanuunkooda marka intaas iyaday u degsan tahay waxaa hadda ugu yeeraan qaramada midoobay ee gaalada ah ayaa haddana waxaa weeyaan intaasoo iyaga idegsadeen ay dardarayaan maxaa yimid oo meesha soo galay waxaa soo galay dad muslimiin ah iyo dad kristanoo dagaalamaya waxaa soo galay waddan muslimiina oo la raba in la qabsado waxaa soo galay dad muslimiin oo la raba in la duleeyo oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu dheelo haddaba marka waxaa nala gudboon dhammaan sharaa'icda aan ku joogna halkan kuna matalayna dhammaan shacabka muslimka ah oo hadda aan ka soo maqanna inaan dusha u ridanno cibciga iyo culayska ka dhalanayo duulaanka laga filayo cadowga soo jireenka ah waxaana ilaah mahaddi ah in ay ummadda soomaaliyeed fahamsan tahay xabashida waxay geysatay oo jaraa'im ah waxaa kale oo ay ogyihiin dowladaha adduunka ka jiro inaysan ka helaynin cid xabashida kaga xaqsoorto adduunka dowladaha ka jiro soomaaliya dadka ku noola muslimiinta ah marna heli maayaan cid etoobiya kaga xaqsoorto dadkana saa waa ku baraarugsan yihiin waxaa dhegahooda kasii guuxaya gumaadkii ay geysatay labada kun iyo lixdan labada kun iyo sagaalka marka luqadda ay fahmi karto gaalada waa dhumcada rasaasta iyo mutafajiraadka macnaha loo adeegsado waxaanu idinkugu bashaaraynayaa inta hadda la sheegay duulaanka etoobiyaanka inuu dareenka shacabku uu kor u kacay dareenkeenna dadka shacabkaa markii etoobiya la sheega korkac badana ka jiraa macnaha allahu akbar waxaanan ognahay oon ka warhaynaa dad fara badan oo isu diyaarinayo inay qayb ka noqdaan la dagaalanka isbahaysiga waddanka duulaanka ku soo ah haddaba waxaa muhim ah annaga marka inaan ummaddaas iyada hormuud u noqonno oon horkacno maadaama dadka hadda ay bisil yihiin waxaa jiraa dad fara badan oo jooga magaalooyinka hadda cadowga u haysto oo markay maqleen dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka cadowga soo duulayo oo ay ugu horreyso ciidan ahaan ciidanka ugu badan ay yihiin nasaarada xabashida inay dad badan soo xiriireen oo dhaheen waxaan rabaa inaan ka soo baxno magaalooyinkii hadda cadowga u haystay oon ka qayb noqonno dagaalkaas xabashida eh waxaan u baahanay naloo aqbala dad badan oo cayaana oo culummo leh oo maaragtay aqoon-yahanno leh oo odayaal leh oo arday iyo dalabo iskugu jira intaba ayaa waxay soo dalbadeen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa qadiyaddaas in ajarkeedii thawaabkeedii wanaaggeeda midaan loo dhaafin allahu akbar waxaan u baahanay markan dadkaas iyaga aan weel u yeelanno weel aan ku qaabilna inaan u yeelanno awood aan ku hogaaminno oo aan ku horkacno oo aan ku tawjiihno oo aan ku cayogelinno dadka iyagana inaan yeelannan u baahanay dagaalku waxyaalaha u baahan yahay ugu badan way badan yihiin laakiin annaga waxaan ku tashanayno awooddeenna maaha waxaan ku tashanayno waa allaha tabaaraka wa tacaala aan diintiisa dufaacayno u taaganna oo aan nafteenninu ku bixinay haddaba marka waxaa ka dhalanaya duulaanka fooda nagu soo hayo allah tabaaraka watacala naga kaafiyo shartiisa inaan horta kow u kaashanno inaan allah tabaaraka watacaala ka cabsanno oo alla ka boqno marka labaadna inaan sabar iyo adkaysi iyo musaabaro iyo dulqaad iyo sumuud inaan la nimaadno dagaalka haddee iyagana way og yihiin annagana waa ognahay inaan dagaal markii la galayo caleemo qoy inaan laisku soo dhaweynayno waxa daadanayo waxa da-ayo waa dhiig tadaadwa insha allah waxaan rajaynaya dhiiggeenna ilaahay subxana wa tacala dhiig janno ilahay nagu geena ilah naaga dhigo haddaan adkaysanno allana tabaaraka wa tacala aan ku xirnaano oo aan maaragtay alla ka baqno wax kastaba ay soo maleegaan waxba naga dhimi mayso allah ayaana kitaabkiisa nagu sheegay qaala allahu caza wajal wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya ina allaha bimaa yacmaluuna muxiit sayid qutub wuxuu yidhi faidaa asara alkufaaru cala almacraka famaa ajdaru lmu'miniina an yakunuu hum ashaddu israara waida ixtamala alkufaaru aalaamaha famaa ajdara almu'miniina bisabri calaa maa yanaanuhum min aalaam wamaa ajdarahum kadalika an laa yakufuu can ibtiqaa'i alqawmi wamutaabacatihim bilqitaal wa tacaqubi aathaarihim xataa laa tabqaa lahum quwa waxataa laa takuuna fitnatu wayakuunu diinu kulluhu lilah waina hada lahuwa fadlu alcaqiidati fi llah fii kulli kifaax fii dalaal alqur'aan oo saa ku leeyahay waxaana tusaale noogu filan taariikhda islaamka soo martay iyo dhibaatada ay la kulmeen kadibna sumuudkooda iyo allabarigooda ayuu allah subxaana wa tacaala nasri ku siiyey haddaan wax yar isdul taagno si ay cibro noogu noqoto iyo kudayasho iyo qudwa iyo sunna noogu noqoto waxaa dowladdii madiino ka dhisnayd ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu hogaaminaya lagu soo weeraray buqcaddii ay deganayd ee magaalada madiino kayt raashiin ah iyo dakhiiro ama rasaas midna ma aynan haysanin cadowga ayaa khaarijka uga soo duulay sida maanta annaga khaarijkana laga soo duulay yuhuuddii reer banuu qurayde ee ballanta lagula jiray ayaa ballantii buriyey oo daakhilka joogay munaafiqiintii oo safkooda ku jiray ayaa suntoodii faafiyey furumahana faarujiyey rasuulka intaas markay ku dhacday oo dhibkaas uu gaaray uu dhex taagan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isma dhiibin mana welwelin waxuu allah qur-aanka ku cabiray xaaladda ka jirta magaalada madiino waxaana allah uu yidhi id jaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika batuliya almu'minuuna wasulziluu zilzaalan shadiida bal iyadoo xaaladdaasi xarishka a lagu jiro ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid macnawiyaadka iyo niyadda u dhiso waxa weeyaan dadka dagaalka kula jiray oo gaajada macnaha maarata kula kula joogay ee dhibka uu ku haystay meesha xisaarka lagu hayay ee asxaabta radi allahu canhum ah ayuu wuxuu rasuulka allah calayhi salaatu wassalaam allahu akbar abshiruu yaa macshara almuslimiina bifatxi illahi wa nasrihi markaasay munaafiqiintu maxay lahaayeen waxa weeyaan rasuulka watuu dhahaya waxaa laii siiyey qaysar iyo kasraa laii siiyey ruumi fursaa laii siiyey alaxmar walabyada laii siiyey markaasaa waxaa la warninkaa meeshuu ka sheekaynayo annagana kaadima bannaanka ugu bixin la-aan waa soo xaaji gudan la-ana intaas ayadaa waa nala joogtaa annaga mogta islaam kasta iyo maamul kastoo dhisan intaasi in lamida way dhab ku dhex nool yihiin oo xaaladda marka kuulaato oo ay adkaato qofka waxaa weeyaan ma ogtahay intaas laga helay dadkii ku noolaa safkii rasuulka calayhi salaam ku dhex jiray iyo inka badanaa laga helaya waxaa intaasii dheer rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday oo dee meeshaasi markii dambe waa ti ilaahay guul ku siiyey axzaab oo bil iyo dee wixii ku dhow siday dee rawaayad kala bedelan yihiin markay nimanku dee xisaar ku sameeyeen allah tabaaraka wa tacala isaga qur-aanka si toosa agala hadlay inuu ilaahay u gargaaray nasrina u keenay marka allihii axzaab u gargaaray maalinkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam maanta oo aan joogno yowmu laxzaabi wa yowma taxaaluf ah so-aalana lama joogo allahaasaan gargaar ka sugaynaa insha allah marka uu rasuulka geeriyooday wuxuu allah ummadda ku badbaadiyey abuu bakar radi allahu canhu ibnu casaakir ayaa wuxuu wuxuu soo naqliyey can abi bakr radi allahu canhu an qaal maa dakhalanii ishfaaqun min shay walaa dakhalanii fi ddiini waxshatan ilaa axadin bacda leylati algaar faina rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xiina ra'aa ishfaaqii calayhi wacala addiin qaala lii hawin calayk faina allaha qad qadaa lihada alamri binasri wa tamaam abuu bakar markay dhibaatada dhacaysay wuxuu ahaa nin deggan oo halac iyo walwal iyo jazac midna uusan ka muuqan dad badan oo muslimiina ilahay isagu ku badbaadiyey islaamkana maalinkaasi abuu bakar ilahay isaga ku badbaadiyey marka waxyaalaha oo laga wariyey marka waxaa ka mid ah dadka markay yidhahdeen war abubakar waad isdhibaysaa isdaji waxaa weeye ma ogtahay dadkan cabsi badan iyo qoof badan iyo baaqoof badan lasoo shido intaa laga soo galay intaa laga yimid reebela baxay reebela soo socda la dhaho ayaa maalinka dambe wuxuu yidhi aniga sideedaba waxa weeyaan ma ogtahay wax cabsi ah ee ma gelin wax waxsha oo diintan ku dareemana ma jiro iyo kelinimo ah laga soo bilaabo habeenkii leylatul ghaar habeenkii aynu godka ku jirin nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa moogtahay rasuulku isaga u baqay habeenkaa soo ma ahayn oo ulaa rasuul allahu hadday fiirna soo eegaan oo lugahooda hoostooda eegaan wayna arkayaan markaasaa waxa rasuulka habeenkaas marka wuxuu dhahay wuxuu iiru yiri marka hawin calayk fa ina allaha qad qadaa lihada alamra binasr watamaam isdeji tartiibso diintan ayadaa allaha tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaahay u xukumay in nasri iyo tamaam iyo dhammaystir alla inuu siinayo laba kelay god kula jiraan macnaha marka allaha tabaaraka wa tacaala diinta hadda aynu haysanno laba qof ka keenay uu gargaaray maanta dadka muslimiinta ah hadday u istaagaan oo ay asbaabta la yimaadaan allaha tabaaraka wa tacala uu gargaaraya abu hureyre radiallahu canhu wuxuu wariyey wuxuu yidhi haddii aanan abubakar radiallahu canhu aanan loo dhiibi lahayn khilaafada oo istikhlaafka sidausan ku dhici lahayn maantoon idinla joogno abu hureyra ka warramaya maantoon idinla joogno qof allaha tabaaraka wa tacaala dunida kuudkeeda alla ku caabudi lahay maba jireenba dadka waa gaaloobi lahay ibtilaa'aad way jirayaan qofna wuu ku dhacayaa qofna wuu ku baasayaa kuwa ka gudbay ibtilaa'aadka allaha allaha inaga dhiga subxana wa tacaala markay xaalad timaado oo xaaladdu adkaato dadku dee waynu ognahay oo ilaa waaya tarabuunka markaan joognaa takbiirta soo wada qaadayna takbiirta annaga hadda isku soo harnay soo maaha allaha tabaaraka wa tacaala takbiirta alman uu kala reebo takbiirta aan wada qaadayno alla numa kala reebo waa taariikh waxay soomaalidu tidhaahdaa waxaan dhib loo marin dhayal laguma helo waa in shi kasta dhib loo maro oo culayskeeda la arko oo tabacaadkeeda ku raaco oo cibigeeda ad qaado oo culayskeeda ku sabarto markaa kadib aad waxaa weeye u tagaysa haddaba marka waxaa muhiim ah culummada cuqaasha meesha fadhiso iyo ogaasyada iyo nabadoonnada dhallinyarta dalabatul cilmiga ah khiyaanada meesha joogto iyo dad badan oo kaleo dee moogtahay iyagana martasharif ahaayo walaala ahaayo dee moogta shirka hadda nagala soo qayb galay inaan ogaano waxa maantan hor yaallo inay yihiin marxaladihii ummaddaas soo maray dadkii u istaagay oo kale annagana inu istaagna laga rabo annaga markaan istaagno oo annagu moogtahay aynu bannaanka usoo istaagno oan u dhardhiganno oo dad saas micnaha u salaan an noqonno ayay dadka kale muslimiintana aan qudwo iyo kudaysho u noqon karnaa soomaahay haddaan annaga gabanno oo waxa weeye qofku uu doono moogtahay inuu isagu uu nasriga iyo guusha iyo wanaagga iyo keliya moogtahay uu bannaanka ka arko dee dadkiina annaga nagu dayanayaana nin bannaanka aadaya ma laha gaar ahaan culimmada waa marxaladdii culimmada lagu badbaadi jiray dadku mar haddii shubhooyinka laga faydo oo shubhooyinka daaha laga qaado dadku way dagaalamayaan laakiin qofka in dagaalka iyo xabadda safka hore waxa ugu weyn uu ka xayiri karo ka dabri karo waa in shubha lagu furuwa marka maanta waxaan u baahannahay qofka maaratay oo culummada ah sida walaalka mujaahidka uu bambaxay oo maaratay maxaa shaadiga ah ama ninka jabhadda jooga ugu bambaxay maalin kasta ilaa inuu hortaagnaado cadowga inaan annagana shubhadaasi hadday caam gasho iyo hadday gaar gasho iyo hadday dad gaara wax dhibaysaba ina shubhada u bambaxno macnaha haddaba waxaan leeyahay waxaad allah tabaaraka wa tacaala ka saxiixaysaan iska hubiya waxaan leeyahay maanta waa maalinkii islaamka la difaaci lahaa jaana xaggeena loogu imaan waxaa waajib idinka saaran yahay boorinta ummadda makriga iyo dhagarta ay maleegayaan cadowgoodana loo iftiimiyo loo bidhaamiyo waxaa maanta ilaahay fadligii ah camalka maanta wuxuu leeyahay cudad ciidan oo ku nool bariga afrika guud ahaan waa cudad ciidan oo ku kalsoon awoodda allah waa cudad ciidan oo kibir isla weyni iyo kufri ka fog allahu akbar waa ciidan isku tadriib ah oo isku tababar ah dadka macallimiinta oo soo tababaray ciidankaasi maaha dad dibadaha iyo dowlado kale ka yimid mamnaa waxyaalaha aan kaga bedelannahay oo ilaahay gaalada guusha naga siiyey waxaa ka mid ah ciidamada aan la dagaalamayno waxay qabaan tababarra kala bedela marka laga soo taga gaalnimada laakiin annaga ciidankeenna ninka noogu weyn iyo ninka inoogu yar iyo ninka hadda yimid iyo ninka dib celiska ah iyo ninka odayga waayeelka intaba waxaynu nahay dad isku tababar ah soodaas ma waa ciidan aanan koorsooyin iyo tababarro aan dibadda loogu dirin oo waddanka banaanka aga baxin oo waddanka gudihiisa iyo geedaha hoostooda ku tababartay waa ciidan zaadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo hantidiisu ay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayna bixinayn waxaana leenahay ciidankaasi jasaahum allahu khayran waxaanu allah ugu mahad celinaynaa fadliga allah uu ku galladay iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allaha siiyey aan ilaha mahad celinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo deeq allaha tabaaraka wa tacaala uu idin siiyey waxaan leenahay walaalaha furmaha ku jiro waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin oo dusha ay idinka saaran tahay ummadda idinka ayay idin eegaysaa cadowgana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana laiga rabaa soo jeed iyo dhafar waxaana laiga rabaa in cadowgeyna indhaha ku haysaan waxaana laiga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin waxyaalahan laiga rabo waxaa ka mid a dagaal baa socdaa dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waxaa laga doonayo waa in aan ka taxadirno dadka muslimiinta dhiigooda waa inaan ka taxadirno oo aysan noo dhuumanin ilaana waxa weeyaan waxaan doonayno inaan daadinno waa dhiigga dadka gaalada ah kumana aanan heshiinin kuma aanan imaanin inaan dhiig muslim daadinno allah tabaaraka wa tacaala ayaan arrintaas ayadaa kaga barinahay in maarata maxay ahayd ay qayb ka tahay ishaacaadka iyo barbagandada iyo dhibaatada la faafinaayo oo ah waxay bannaysteen dadka muslimiinta ah dhiigooda allah tabaaraka wa tacaala isu dhuldhiga sidqiga iyo ikhlaaskana ku dadaala allaha awooddiisana ku kalsoonaada kitaabka allah akhrintiisana ku dadaala cibaado kasta oo allah aad ugu dhowaanaysaanna ka faa'iidaysta sabra oo gaalada la sabartama oo meesha aad kaga aadantihiin ku adkaysta oo muslimiintu maalin kasta sida haddaba dhacayso bishaaraadka aad soo hoydeen oo ilaahay subxana wa tacala idinku guulaysiiyey dadka muslimiinta ah maalin kasta oo idiin soo duceeyaane waxa weeyaan waxaa isku daydaan maalin kasta iyo habeen kasta inaad muslimiintu aad ka farxisaan oo waxaad kaga farxisaan duulaamada iyo xerooyinka la xasminayo iyo cadow waxyeeladiisa inaad kaga farxisaan walaayaadka shaqo adag ay ku aadan yihiin jazaahum allahu khayra khayra jazaa runtii waxyaalaha saaran waxaa ka mid ah qaybta islaaxa racyada racyada in la islaaxiyo waxaa laga rabo ugu badan oo laga doonaya dhammaanteen waxaa ka mid ah alcadaala cadaalad inla nimaadno culimo iyo caamo raaci iyo raaci haddaan cadaalad waxa weeye aan ku dhaqanno cadaalad aan helno allah subxaanahu wa tacaala waxa weeye jihaadkeenna iyo dadaalkeenna iyo juhdigeenna allahu noo barakaynaya waxaa kaloo laga rabaa sida walaala hadda ay sameeyaanba khadamaadka waxaa laga qaban kara in laga qabto oo lagu dadaalo sida biyaha caafimaadka waxbarashada dacwada iyo waxa la midka ah dhulalka la xoraynayo cidda islaaxinteeda laga rabo iyo dacwo gaarsiinteeda iyo wax uqabadkeedu waa walaayaadka allahna tabaaraka wa tacala garabkooda allaha galo waajibka si guud noo saaran waa inaan shacabkana u dhibirno u naxariisanno hadal qabow kula hadalno hadallada xanaftale ka ilaalinno annaga dhexdeennana iska ilaalinno liannuhu waxay naga dhexeeyo waa shayga ugu qaalisan alquwa iimaaniya waa qaali waa shayga jihaadka dhan uu ku taagan yahay dadku maalinka walaalnimo waayaan iyo jihaadkana waayaan waxaa loo baahan yahay kooda jaahilka ah dadka naga muslimiinta ah kooda jaahilka ah jahligana kala dagaalantaan kooda macsiyada ku jiro si xikmad leh macsiyada uga reeba waxaa idiin horyaalla duulaanka ka taagan dalka inaad hormuud ka noqotaan oo marxaladda hadda aan ku jirno in istinfaar caama la sameeyo mudnaanta koowaad dagaalka inaan siino marxaladdan waxaa muhiim ah walaayo iyo makaatib iyo culummo iyo nuqabo iyo qiyaado mudnaanta koowaad marxaladda aan ku jirno waa inaan siino xaaladda dagaal hadda aan ku jirno macnaha allahu akbar waxaa muhim a maamulada islaamiga ah inay si gaara ula socdaan meelaha ka fog xarumaha ama xafiisyada maamulka macnaha walaayaadku meelaha ka fog sida tuulooyinka iyo baadiyaha inay si hoose ay ula socdaan hadday noqoto dhibka ka jiro iyo hadday noqoto waxqabadka iyo hadday noqoto dacwo in la gaarsiiy intaba waa mas-uuliyad dusheena ka saaran waana acmaasha aad allaha tabaaraka wa tacala ugu dhowaanaysaan waad la hortegaysaan waxaan rajaynaynaa dhammaan tannada acmaasha aan qabanayno allah tabaaraka wa tacala khalaas uu naaga dhigo waxaa muhim in laisku baraarujiyo inaan ku dadaalno wadajirka ummadda maalinkaan wada jirno ayaan wax qabsan karnaa fatwada sharciga culamada ay soo soo saartay iyo bayaanka macnaha warmurtiyeedka meesha ka soo baxay labadaba ilaahay fadligii waxay ka turjumayeen oo ka jirto qodobada ku jiray midnimada in lagu dadaalo intaanaan iyaguna amrin ka horna allah na amray waactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu midnimadu iyo wadajirku ummadii waa midii guur ku gaarto haddii aad gadaal soo eegto oo aad gadaal soo fiiriso oo gadaal qayle ka soo yeerto hor miyaa u socon kartaa hor uma socon karta waxyaalaha xitaa annaga ma ogtahay maanta la nagu gargaaro waxaa ka mid ah haddaan xitaa jihaadkan iska haysanno oo aan dagaallo badan xitaa la gelin oo laakiin midnimada ilaashanno oo midnimadana ceshanno oo dadka diinta aan barno oo taxriidka wadno oo maalinkii dambe soo baxdana xoog jag laga siiyo oo aynu maarta iska joogno miyaanan miyaanan ogeyn ridadana khilaafay u baaba'e etoobiya khilaafaa baabi'ishay suudaan khilaaf hadda isku haysataa kenya hadda waa iskhilaafaysaa marka khilaafku ama inuu kugu soo maqan yahay ama inuu keyrkaa ku maqan yahay laba waayo macnaha wax ka dhexe ma laha waxa weeyaan mogta hadda ugu dambaysaayoo maamuladii oo goboleedka ee jiray ee cadowga kaabayaashu u ahaa ee ninka la yihahda muxuu ahaa garguurta maalinka uu lahaa moog tahay waxaa rabnaa soomaali heshiis ah dunidan heshiis la-ah marka dee dadkaa maxay heshiinayaan waa dad jaah raadinaya madaxnimo roodin raadinaya dhaqaale labooba raadinayo dee wixii haddii la hela waa heshiis noqon maayaan sidaas daraaddeed hadda maamul goboleedyada isaga qaar kamid aan heshiisayn sooma marka haddii annaga xitaa aan is ceshanno insha allahu tacala oo ilaahay wuxuu noogu nimcaynayaa oo ilaahay dhaynu ku qaboojinayaa sida etoobiya hadda ka dhacday oo kenya moogta ay ka dhacayso oo suudaan hadda ka socoto kuwaanaaba ka sii daranba oo aan la joogno inuuna midna mid iskugu xirmayn xarag xarag iskugu xirmaayo insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay ikhwaani adilada ku soo aroortay iyo taariikhda macnaha islaamka ay soo mara waad ogtihiin maanta waxaan u baahannahay inaan ilaashanno waxaynu haysanno oo raasulmaalka ah oo ah midnimo ku dhisan oo ku salaysan alkitaab wasunna alkitaab wasunna midnimo ku salaysan inaan ku dadaalno waxaa ilaahay mahadi ah midnimadu waxa ugu fahamsan hadda waxaaba ka mid a mataqaanaa waxa ugu fahamsan hadda nuqabadii maarti maxay odayaasha aad ugu fahamsan yihiin bisayl badanaa jiraa macnaha bisayl badan ayaa jiraa ilaahay fadligii waa la bislaaday marka ilaahay bisaylkaas isaga ah hanoo sii dhammaystiro marka jazaakum allahu khayran cadawaasi waan iska dhicinaynaa biidn illahi almawlaa waan la dagaalamaynaa biidn illahi almawlaa laakiin jazaakum allahu khayran aan ilaashanno midnimada annagana waxaan diyaar u nahay biidn illahi almawlaa waxbaa dhacayaa qalada baa dhacayaa intayada meesha fadhiso iyo inta naga maqan nimaan dhali lahayn ma laha kuwa dhalishooda arka allaha naga dhigo kuwii loo sheegay oo qaatan allaha naga dhigo marka jazaakum allahu khayran baarak allah fiikum waxaan is leeyahay maarata jamaca iyo akhyaarta meesha ku kulansan dhammaantood kala bedelan aynu ka dhiganno waxyaalaha ugu horeyso inaan ku dadaalno midnimada jiilka soo koryana inaan tarbiyadaas ku barbaarinno inaan tarbiyadaas ayadaa aan ku barbaarinno ummad ku midaysan kitaabka allah iyo sunnada nabiga sala allah caleyh wasalam marka waxaa muhim ah inaan ka fogaano oo aan aad aaga fogaano inaan ummadda ku mashquulino aan mas-uulka ka nahay masaa'il farci ah masaa'il farci ah dadka muslimiinta inaan ku mashquulin wax u yaallaa ka weyn masaa'il farci ahoo annaga dadkii naga horreeyay ay meel ku wada shubi waayeen inaanan ku mashquulin oo maantu jihaadkan u soconno waa jihaad ummadeed wa jihaad ummadeed oo nuqbada ay shahiidayaan oo culimmada ay shahiidayaan oo qiyaadada ay shahiidayso oo ninka reer baadiyaha ah ninbaa maanlood lii sheegayay baadiye joogay oo konton iyo lix jir ah oo geel la jiray camalkan diyaar ugu dhahay markuu soo galana wuxuu ka bilaabay istishaadiyaan rabaa buu yidhi meeshuu ka bilaabayba istishaadiya ahayd macnaha camalka halkaasuu maanta maraya waxaynu ognahay ilaahay fadligii ragga hadda noo hor fadhi oo nuqabada ah haddee shir moogta waxaa la yidhi bannaanka looma uunsiya moogta raggan hadda noor fadhiyo baasha hadda wiilasha yararka waa soo dhaaftay odayaasha hadda noor fadhiyo waxaan anigu ogahay inay jiraan rag soo dalbaday istishaadiya inay galaan qabiil dhanay mas-uul ka yihiin waxayna dalbanayaan oo hadda raadinayaan oo soo celcelinayaan istishaadiya inay galaan marka camalka halkaasuu maraya macnaha yaanan marka annaga yaanan gadaal u laabanin allah idin barakeeyo yaanan gadaal u noqonin ikhwaani waxaan ku gabagabaynayaa allah tabaaraka wa tacaala beridiisa aan badino waxaan la dagaalamayno waa cadow soo jireen ah ummadeed waxaan la dagaalamayno waa cadow naga qala badan waxaan la dagaalamayno waa cadow naga tago natiijada badan haddaba waxaan u baahannahay allah tabaaraka wa tacaala inuu isu dullayno allah tabaaraka wa tacaala inuu cararno allah tabaaraka wa tacaala inuu isu dhiibno inaan ilaahay baridiisa badinno oon ilaahay isu dullayno sidaasaana ilaahay uu ku ammaanay ummadihii nagu horreeyey ee muslimiinta ahaa ee aan kaga dayanaynay shareecada islaamka qaala allahu caza wajal وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الإمام ابن تيمية وحيد وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم على الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك marka ummadda muslimiinta waxa laga guulaysto oo cadowda uu kaga guulaysto waxa ugu horreeya ugu weyn waa macsiyadu iyaga ay samaynayaan cumar bin khadaab radi allahu canhu qiyaadada markuu dardaarmayey oo ajnaadiisa micnaha maaragtay u dhiibayey waxyaalaha uu kala dardaarmaya waxay ahayd macsiyada ayaa inkaga daran cadowga micnaha maaragtay in soo weeraraya cuddadiisa iyo cadadkiisa ee intaad cadowga iska ilaalinaysaa in ka badan macsiyada iska ilaaliya aynu runta ku dadaalno aynu baryada badinno ducada yaana fududaysan ducada alle in la baryo yaana fududaysanin habeenkii dadka ilaahay subxaana wa tacala muslimiinta aan u barinno nafteenna waxaa weye midda caamka xitaa aan ka hormarinno dadka xanuunsan aan u ducayno dadka shuhaadada shuhaadada in aqbal aan u ducayno dadka faqriga fuquurta ku jiro inuu ilaahay ku sugaan ilaahay u barino waxaa weye cadowga soo duulay oo qaashimka ah waddan ku soo duulay maadaama ay gaala difaacayaan oo kufri difaacayaan oo diinla-aan difaacayaan allah tabaaraka wa tacaala inuu jibiyo aanu ilaahay subxana wa tacaala barino ducada aan ku dadaalno habeenii maalinba waa silaaxa ama hubka qofka muuminka gaarka u ah oo cid la wadaagta ayna jirin buush baa nala wadaagin garguurtaa nala wadaagin maamul goboleedaa nala wadaagin waxay gaar u tahay qadiyaddaas waa hub gaar ah oo meel kaloo laga soo dejiyo iyo meel kaloo laga keeno iyo dekada laga soo waariday midna aan lahayn marka qadiyaddaasi qofka uu u liito waa qofka waxa weeyaan moogtahay waagi uu ka baryayo isagoo wax ilaahay aanan baryan waa qofka waxa weye qoraxda ka dhacayso isagoo ilaahay aanan baryan qadiyaddaas marka insha allahu tacala aan ku dadaalno jazaakum allahu khayran mas-uuliyad weyn baana saaran mas-uuliyaddaasina saaran insha allahu tacaala in ilaahay noo fududeeyo oo ilaahay noo yasiro oo ilaahay nagu ceeb asturo aan ilaahay subxana wa tacaala weydiisano ugu dambayn waxaan ku gebagabaynayaa allah tabaaraka wa tacala wuu noo gargaaray allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo furay albaabo fara badan oo noo ballaqan ilaa hadda allaha cadowgan insha allahu tacala mustaqbalku wuu noo duleyn doonaa sida hadda uu noogu duleeyey laakiin waa in la helo oo annagan an noqonnaa dad qadiyaddaas ehel u ah oo wuxuu alle ka rabay la yimid marka taasi yaa naftay naftiin u dardaarmayaa qalbiga aan ka run sheegno si jiddiyo ku jirto dadnimo ku jirto aynu u qaabilno camalka na horyaallo oo ballaaran إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم كل السجود إن شاء الله شركة ونوجب جبو وحي ما أنت قدم ده شركة برق أفريقيا ما أنت هالكان ونوجب حري هاي الله أكبر الله أكبر مركا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب